systemkaasi job description waa inuu jiraa job descriptionka maxaan uga jeedaa waxaan uga jeedaa waxaynu rabno inuu inoo qabto ururkeenu aynu midda ku nahy waa inuu cad yahay hadduu cad yahay waxa yaraanaya khilaafkeena waxaa laga yaaba intaynu inaynu isku waafaqin arrimaha soomaaliya haddaynu idhahno ururka soomaaliya waxaa ka qabto waynu kala yaacaynaa berritaba waayo wixii soomaaliya waa iska rabshad bateen waa in ururkeenu loo kal noqdaa ku wajahnaadaa jaaliyadda halkan joogta wixii uu qaban karayay waayo taa isku waafiqi weyno marka horaba kasoo yaacna halkeeda ha joogto ciddii hoos ula xidhiidhisa ula xidhiidha ciddii urur gaara uleh ha ulahaato ciddii gobol gaara la xidhiidha ala taasi halkeeda ha iska joogto tan si aynu wax uga wada qabsanno ururkeenu waa inuu noqdaa urur ku salaysan inuu wax ka taro ummadda halkan degan iyo horumarka yacni waa inuu noqdaa waxa leh job description shaqo la isla garanayo oo lagu wada socdo waa inuu noqdaa waa inuu noqdaa wax idaara ku salaysan kaasi waa shayga koowaad ee aan tilmaamayo haddaynu rabno galbeedka inaynu sii joogno waa in aynu midoobi karnaa oo midoogeennaasi urur ku salaysnaan karaa ururkaasi xuquuqdeena iyo danteenna raadin karaa ku dhisnaan karaa ururkeennaasi system idaariya idaaradaasi iyo systemkeedu u ahaan karaa mid kalsooni aynu ku qabi karno mid ninkaad la col tahay hadduu meesha soo fuulana lagu xakamayn karo kaad la saaxiibka ahayd hadduu meesha ku joogan aanu wax kugu siin karin o shayga labaad ee aan u arkayo mustaqbalkeenu inuu ku xidhayo haddaynu rabno inaynu galbeedka wuxuun ka sii hayno waa inaynu abuurnaa siyaanat alusra wa cadami tafakukiha waa inaynu ku dadaalnaa guriga inaynu ilaalin karno mujtamac baynu nayar dawlad ma lihin bulsho weyn ma lihin wax kale ma lihin guryaynu ka koobannay guryaha burburkoodu hadduu sii bataba innagana burburkeenu wuu sii badanaya lumitaankeed qabi karaan intay carruurtu dhexdooda joogi karto inta carruurta lagu muslixi karo inaanay ka tegin xaafadooda inta uu gurigaasi sii jiri karaba macnaheedu waxa weeyaan inta aynu mustaqbal dheer sii yeelan karno inta guriga burburkiisu badan karabana waa dumitaankeena badanaya walidalik ba galbeedka waxaan arkay dadkeena yimid mala ma dhaqankayna taasiiriyey ma waxayna garanayn ma soo gallay furitaanka soomaalida u badan yihi rag iyo dumarka isfuraa way badan yihin aad bay u tiro bateen inta uun gabadh laba carruura haysatee wiilkii qabayno halkan joogo oo tu kala guursaday xalayba ama sheekh mime wuxuu noo sheegayay wadan wadanada kamida galbeedka ayuu lahaa seerkalunbaabay iskaga jirtaa waxaan arkay bu yihi boqolaal reer gabadhan baa ninkeedii mid kala guursaday tii hore xalaaqday waa iskaga tagtay laba carruura markay muddo haysa henkeen weyday mid kala wadaaday la adasho waxay tihi khayrka isku dhowrsano carruurtaadi la korisid isna tiisii hore sii xanaaqday mid kale iyana usii tagtay seerkaas ayuu tilmaamayay saba saba yacni waxa weeyaan waxaa batay furitaankii waxaa batay mashkilada nooca kana waxaan leenahay waa inaynu isku daynaa usarkani inaanay burburin usarkani si aanay u burburin dhowr shayba waa inaynu samaynaa o dadka wax haysta umiya diiniya waa inaynu ka saarnaa dadka waxa haysta diin daro ama aqoon darro diineed sida daraaddeed maadaama aqoon darro diineed oo tiro badani jirto dadku intaanu guursan ama marka la isguursanayo ama caqdu ziwaaj markuu dhacayo waa inaynu u sharaxnaa qiwaamka ama waxa uu guurku ku salaysan yahay cushrada iyo mafaahiimta ay leedahay wada noolaanshiyuhu inaanu ahaynun arrintu gabadhii nin u baahataaba inay guursato ama ninkii gabadh u baahdaaba inuu guursado un laakiin inuu noqdo inay gartaan in mas-uuliyaad badani soo korayo mujtamac badani imanayo dhib badani imanayso carruuri imanayso la garto wax laysku khilaafi doonaana inay iman karaan lasii fahmo sida solution loogu raadin karayo wax laysku khilaaf soomaalidu waxay idhahdaan carab iyo labada daan baa isugu dhowo way isqaniinaan bay idhahdaan waa qofka haddaa in badan wada macaamishaan qofka haddaa salaantuun idinka dhexaysa dee weligii isqaban maysaan masaajidkaynu isugu nimaadnaa asalaamu calaykum wacalaykum wasalam to sheekh lama fiicna carruurteeda waa la fiicay waa kala tegayna waynu soo imanayna maxaadar umaad iga dhegeysanaysa ma ka dhegeysanay waa kala tegayna weligaan isdhici mayna de ila waxba inagama dhexeeyaan wuxunba salaanta iyo muxaadarada iyo khayrkaasi laakiin marka dantu idin dhex marayso haweentii aad qabtay dan baa idin dhex maraysa dhaqaalaa idin dhex maraya carruur baa idin dhex maraya guraa idin dhex maraya nolol baa idin dhex mara waa qofa isku qabsantiin oo qof ilaahay uu ku tilmaamayo huna libaasun lakum antum libaasun lahun maadaama noloshii ay caynkan tahay waxaa soo baxaya bini aadamku dayntu geesa lahaay oo dhan buu nin waliba wataa gabadh walibana way wadataa yani qof kamili ma jiro adoo kamila gabadha umaa tegin gabadhuna iyadoo kamila kuma iman qof walba qalqaloociisii yaraa hoosta ku wata waa inaynu garan karnaa inaynu wada noolaan karno inaynu yaro murmi karno in mashkilaadka qaarkood yaro iman karo sidaynu waa kan waa inaynu garan karna qadiyada labaad ee aan aada u adkeynaya waxay tahay organizationiskeenu ama bulshadeenu ama dadkeenu waa inay jiraan dad aynu ugu talagalnay inay muslixiin ka ahaadaan dhibta guryuhu markay dhacaan waayo waynu ka nimi bulshadeeni bulshadeennii ninku qabiil buu ka tirsanaa magaaluu ka tirsanaa reer iyo dad buu ka tirsanaa markaas qabataan dee waa laydin wada hadalsiinaya gabadha haddaad dhibaato ka tirsanayso aabaheed u tagtaya hooyadeed la hadashaya in adeerkeed la hadalyaa dee reerkoodii baa joogo hadday gardaran tahay lahana maad waalan tahay dhibta joog iyo waxaan iska daayo aduu haddaad nin mushkilad badan tahay dee adeerka aabbaha caayiladii qabiilkii waxbaa joogo lala hadlay qaab baa jiray social problem iskeena loo xalilo adigu mas-uulka maad ahayn laakiin systemka dhismeeda nololeed aynuu nooleyn baa wuxuu lahaa qaab xalila social problem iskeena oo dhan marka mushkiladdu way jirtay markaynu soomaaliyaba joognay waxaa jiray wixii dabdinaya mushkilada tana ilaalinayay halka waxaynu nii mujtamac free ah adiga abaha ma joogo adeerkaa ma joogo ninkaa digdiglaabaa tahay gabadha waa la nooc cidi idin haddaad isqabataan cidi dhadhow waa la hadashaa ma jirto qofka ugu dhow waa haddii aad telefoon u dirto aabaheedoo ama talyaaniga degan ama jooga xamar ku maqaan un telefoon kula hadasho telefoonkuna iyana mar bay kula hadlaya waxay odhan doontaa isagaa naga gardaran waxyo waxaan sameeyo wa waxba kama oga marka qofka maqani waxba ma xalili karo bulshada tani waa inay yeelataa ciddii mushkilaadkeeda xalili lahayd waayo ilahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamaya wain khiftum shiqaaqa baynihima wain khiftum baa la yidhaha haddaad ka cabsataan lama odhanin marka ay dhacdo ahayd waxay tilmaamaysaa wain khiftum shiqaaqa baynihima fabcasuu xakaman min ahli wa xakaman min ahli min ahliha in yuriida islaaxan yuwafiq illahu baynahuma idan bulshadan waa inaynu ka dhex abuuri karnaa dad waalid noqon kara ama dadku xushmayn karo oo ilaaliya inaanay bulshadu burburin isku daya inay ilaaliyaan gurigu inaanu burburin waa inaynu isku daynaa inaynu xadidno balaaqan afka saaran ee ayi sabab ku dhacaya inaanu dhicin dadkii waxay moodeen xalku inuu alaaq war alaaqa macnihiis waxa weyan waa la xal waaye waxaa la yidhi kan sameeya isu dulqaata waxaan sameeya cid idin garnaqda utaga heshiiya waxaasoo dhan markii lasoo waday ayaa waxaa la yidhi markaa xal weydaan ayaa furitaanku ha dhaco markaasa waliba waxa la yidhi si furitaanku uu dhaco maxay sameeyaa la yidhi wakti gaara ha laysfuro adiga waxa lagu yidhahdoo cadhaysana waxbaa furin waxaa la yidhi waktiga sunada afura gabadha weydiiyo na dhiig ma leedo haddaad dhiig ku ogtahay waxba afurin soomaalku ma odhanaya na dhiig ma leedahay si markaa laisqabto u yeedhinaya waxaa la yidhi gabadhu iyadoo dhiigilaya aan la furin iyadoo caynkan ayaa ha la ilaaliyo adigu iska teg baa lagu yihi adigoo cadhaysan waxba afurin qadiyaddu yani marka balaaqa la gaadho macnihiisu waxa weeyaan xal baa la soo waayey marka mar haddii xal la waayo bal dadku ha kala yaro dego lama odhan ha kala dego weliga ha kala tage waxaa la yidhi bal wakti fursa ha la siiyo ciddo ah oo ciddada tani ha noqoto fursa ay dad ku fekeri karaan oo iskusoo noqon karaan haddii kale hadhow ismehersan karaan laakiin inagu sheeo saddexdii baan kuu furay ooyaa ku yidhi saddex waa ku furtee maxaa keenay saddexda tani haddii aan laguba odhan saddex marka hore wax ku fur war xabad bay ku furantaa xabadaada ku fur haddaad u taag weydo saddex waxaa la yidhaha waxaad ku garaacda ayay jirin waxaynu leenahay adfah ilasbaab yaan wax lagu furin waxaan oo dhan yaa cilaaj yaa ka mas-uula waxaan leeyahay bulshadeena ka mas-uula uminimadeena diineed baa ka mas-uula waxaan leenahay si mashkiladeenu ay u yaraato gabadha waa in wax la baraa luqada waddanka ha noqoto diinteeda ha noqoto war waa inay wax barataa haddii kale kuma saacidayso maxaanu leeyahay kuma saacidayso ilmaha yar iskuolka waxaa looga soo dhigo cid ugu gargaarta cid u sharaxda ilmuhu hadduu isbidayo inuu hooyadii afkaba isagu ka badiyo marka xafiiska tagaan isagu u tarjumayo waxba ka dhegeysan maayo de islaan loo tarjumaya maxay garanaysa du isagu horordayo marka meesha la tagana isagu afka ku hadlaya tiraa hooyo muxuu yihi dee hadhow waxba ka dhegeysan qiimayn maayo saa daraadeed haweenkii haddii aanad adigii dee laba kala dooro caalamulislaami inaad geyso iyo meesha ay dadka ku ahayd haddii aanad taa ogolayn in la isku dayo inay wax ogaan karto wax baran karto wax garan karto wax fahmi karto waxaan kusoo koobaya masaladaasina muhimadeena ugu weyni waa inay noqotaa ee ururadu aynoo qabanayaan guriga ilaalintiisii qadiyadda saddexaad waan soo koobaya iyadu maadaama nadwa ay ka jirto ku saabsan waxa weeyaan siyanat alatfaal caruurta waa inaynu ilaalinaa muxaadarana waa kii walaalkeen inoo jeediyey doctor cadow ku saabsiisan tarbiyada caruurta umamku tirtiranka umamka ku dhaca wuxuu ka yimaadaa un generationskiisun baa isbedela generation ama fac ka mida facacyunbaa wuxuu gudbin kari waayaa wixii uu rumaysanaa dabeetana fac kaloo cusub oo ay kala maan yihiin unbaa soo baxa sidii u fakeraya si uu kii hore aan ahayn umamka inta badan halaag qura laguma tirtiro laakiin waxaa laga yaabaa xadaaraad badan baa dunida maqashaan oo tirtirmay xadaaradan tirtirantay dadkii ka hadhay way nool yihiin waanay sii xadaaradii chiniiska hore loodhan ma china baabaaday ma china waa kuwana waa joogaan maxaa isbedelay waxa isbedelay koox kamida baa waxay xamili kari weyday oo qaadi kari weyday afkaarteedii iyo caqiidadeedii iyo hamigeedii inay u gudbiso iyo systemka nololeed siday u arkaysay dadkeedii inay u gudbiso sidaa daraaddeed waxaa soo baxay dad cusub oo aan kuwii hore waxay haysteen haysan haddaynu rabno istimraariya inaynu yeelano jiritaan sii yeelano waa inaynu ilaalinaa dadkan inaynu u gudbin karno gudbinta dadkanina waxyaaba badan bay nooga baahan tahay si walaalkay baa tilmaamayay ko adigu waxaa timi adigoo cabaysan maskaxiyan sax iyo qalad wixii doonaa kugu jiraan wax badan baa kaa buuxay waxaa timi adigoo xad gaadhay mukawanaadkii caqliga ee rasmiga ah ay kuu abuurmeen ama si ay kuu samaysmeen waxaa laga yaabaa qofka muslimka ee wuxuun islaamkiisa si wanaagsan uga yara fahamsanay halka yimaadaa bidn illahi inta badan inaanu lumin hadduu lumana inuu ka lumo un xagga shahwada yani inaa caqiidadiisi waxba iska bedelinays laakin waa laga yaabaa maalmo inuu gabdhaha cadcad iska raaca ama khabri caba ama xuma sameey ama isagoo garanaya inuu nin xun yahay waxaan wadaa wixii saxa inaanay ahayn laakin ilmaha yare halkan ku taracrucaya mukawanaadkii hore ma haysto caqligiisa waxana kuma beera waxana bulshadii wax fiican bay usoo bandhigeen wixii buu samaynayaa laakiin isaga iyo kaa weyna samaynaya waxa udhexeeya kaninama wuu ku faraxsan yaho wuxuu arkayaa istimtaac inuu nolosha enjoy garaynayo midna wuxuu arkaya nin weyn oo qaldan oo dee wax kharibaya inuu yahay oo wax luminaya waxaan leenahay inagu markaynu xaggaa joognay soomaaligu qofka soomaaliga la yidhahda ama wadaad haado ama calimaad ama nin weynaado system baa jiray tarbiya u yaqaanay systemka tarbiyaa taqaanay wuxuu ahaa guriga intaad timaado waryaha yarka inaad ku tidhahdo ceb weeyaan waxaa samaynin intaa markaad tidhaahdo khalaas adiga tarbiyadaadi way dhamaatay aabbaha intaasuu ka adegayo waa u dhamaatay laakiin ilmuhu ischool buu tegayaa wuxuun diini kaga yaro sugan tahay oo bulshuu tegayaa wixii odaygu uu ceebta ku yidhi iyaduna ceeb u taqaano oo laga yaaba adku suuqa ku sameeyo oday aan dhalinba inuu yidhaha war bal wasakh hayr wuxuu samaynayo doo iska maago oo bulsho wixii odaygu ceeb uu lahaa ceeb iyana ula arkaysa laakiin haddaad adigu haysato turuq taqliidiya litarbiya ee aad taqaanay oo halkan markaa timi guriga intaa timi tiri ceb weeyaan in la isqaawiya bal waxa dee in la isqaawiya ma banaana laakiin iskuolka markuu tago systemku uu dhisan yahay ba uu yahay in la isqaawiyo dadkao dham ay qaawan yihiin laga yaababa xataa haddaanu marka caadigaa isqaawin in la yidhahdo xisadii gimnasiumka marka la cayaaro tuushku dhulka lagu maydha waa dee meel iska daafuran qaawan inimadoo dhame halkaasubay soo galaan intay dharka wada dhigtaan unbay dee inba la wada maydhaa ceebba maaha markaas oo dee dadkii o dhan ba ma macallinkaa isna dharka dhiganayo iska maydhanaya wax dhibiba ma jiraan suuqii buu ugu imanayaa dadkii qaawayi hadday arrinkii caynkan tahay ilmihii ceebtii wax ma taraysaa waa maya adiga ereygaagii ceeb la odhan jiray waxba sheegi soomaaliya waxbuu ku ahaa waayo wax taageerayuu haystay waxbuu ahaa laakiin halkan ceebta gurigaad ka dhex leedahay ma aha wax qiimo badan samaynaya waxaan leenahay ilmaha kan duquud baa saaran haddii waxaad moodaysa inuu ilmahan iska lumay laakiin ilmahan waa la gumaysanayaa wax uu iska celin kari laayay baa saaran wax aada ugu culus oo tiro badan tiro badan tiro badan baa saaran waana dhib badanta laakiin ereyga koowaad aan odhanaya wuxuu yahay haddii ay dhici karto ilmaha in tatciim la siiyaabaa fiican tatciimka waa taqaanin vaccination in la tallaalo xanuunada dilaaga waxaa taqaanin in dadka laga tallaalo soo maaha alcaqiida alislaamiya asaxiixa waa tallaalka dhabta ee bini aadamka fasaadka lagaga tallaalo qofka in caqligiisa caqiido fiican ay gasho u tallaalaya dadka waaweyne waxay hore ugu lumi la-yiin waxa weeyaan waxoogaa tallaala ku maqan saa daraaddeed waxay wax ku qiimeeyaan bay halkan yarahayaano xanuunkii wuu yaallaa wuu dhex socdaa qofkii laakiin xanuunku wuxuu hore kuugu mudi la-yahay waa lagu soo yaro tallaalo tallaal baad qabtaa tallaal lagaa tallaalay zinada iyo qurunka iyo najaasada gaalada oo dhan ayaa insha allahu kugu jira ilmahani wuxuu u baahanya markaa tallaal inuu helo tallaalkanina waxa weeyaan in loo helo sidii uu heli lahaa alcaqiida saxiixa ciddii ku tarbiyeyn lahayd taasi waxay u baahantahy in la helo maraakiistii islaamiga ahayd iyo ummaddii muslimiinta ahayd ee ilmahan badbaadin lahayd u samayn kari lahayd ischool uu wixiisa ku barto u samayn kari lahayd maraakis islaamiya markaska islaamiga maxaan ka doonaynaa waxaan ka rabnaa ilmuhu markaynu isu tagnay isu wada biirsanee labaatankiina kuna soomaaliyeeda maanta degan holland markay wax noqdaan waxaad samayn kartaa wax badan waxaynu samayn karnaa markaa inaynu helno ilmuhu markaskii ischool u noqon laha wax ku baran kari lahaa inaynu helno meeshii tafriiqu taaqa ku samayn lahaa ilmuhooda energy maxabuusma noqon karo guriga fadhi tv-ga daawan waxbaan qabanin alka ku yim waxaan jiri karin wuxuu u baahan yahay tafriiqu taaqa energy-gan meesha ku saari lahaa inuu helo alcaab ama riyaada nadiif ah inuu helo musaabaqaat inuu helo sabaax iyo dhul ku dabaasho kashaafa iyo boyskaatnimo iyo meelo uu utagtago daaqadiisa tan dhulu ku bixiyo oo aanu dembi kala kulmaynin laakin yaa abuuri karaya waxaa abuuri karaa markaynu organisation weyn noqono waxaynu ubaahanay ilmaheena inaynu samayno upgrading war ilmahaaga wa inaad ogsoonaataa inuu aqoon ahaan dambeeyo aqoon ahaan insha allahu nadadaan kaga warramay mushkilaadka nagu soo baxay soomaalida naga haysta dhalinteedii laakin waxaan leeyahay un upgrading aqoonnimo inaynu kobcin karno mustawaha tacliimeed meesha aada buu uga hooseeya waana sababaha koowaad ee dhalinyaradenu dhafoorada uxiirtaan markaad keentay inaan yaroo shan iyo toban jir ah waan weligiiba qaliyo buug isku qaadin oo xaggaa waxba kusoo dhigan oo adigu aanad rabin intensive courses iyo waxba inaad siiso oo iskuol intaad iska geysay waxba loo qorqoro waxoogaa yar loo dhigdhigay oo wixii hore u fahmi kari waayey kani wuxuu sheegay wuu qaadan kari layi meeshiina waxba wuu ka qaban kari layi wuxuu qaban karaa markaa waxa weya intuu dhafoorada xirto oo surwaal weyn qaato inuu muusig yar dhegeysto meelaha bado taa u qaban karayaate tan hadduu qaban kari waayo deetuu qaban kari wa inu iska qabtaa markaa have no other choice wax kale u qaban karaya ma jirto aan inta ahayn waa tantuu qaban karaya wa inu qabtaa idinku sidaa wax u qiimaynaysaan iyo saa galbeedka wax looga qiimeeya waa kala nooc ikhwatii wax badan fahma tusaale yarar baan idin siinaya waxaa u baahan inaad daraasaysaan iyaguna ay inaga daraaseeyaan shirkad kamida shirikaadka guryaha kireeya ayaa waxay tidhi soomaalida guryaha ka kirayn mayno dabeetana waa la xanaaqo waxaa la yidhi way maxaa uga kirayn weyde waxay sheegeen reason sabab iyo weli sababtaasi waxay u dhacday na waxay isku dayeen iyagu inay sharxaan waxay dhahdeen soomaalida guryaha ka kirayn mayno sababtu waxay tahay bay idhaahdeen waxaanu ogaanay inay yihiin dadka ugu badan ee guryaha jajabiya guri kastoo la jabiyey qofka soomaaliya lacagtiisa waa laga qaaday maxaa loo daba wadaa systemkan systemkeeni ahayn de waxaad dhintaa wel intaad lacagta bixiso khalaas halkaasi kaaga hadhaysay de ninkii wixii aad ka dumisay waad siisay waxaa daba kuguma leh laakiin kani maaha nolosha dambe dadka o dhan bu waxyeelaya waxay soo saareen ixsaa'iyaada inta guriya laga kiraystay inta soomaaliya kiraysatay iyo inta dadka kala kiraystay intii soomaalidu kiraystay beersantka la jajabiyey iyo dadkii kale beersantku jajabiyey waxay noqotay guryihii soomaalidu aad bay u burbureen waxaa la weydiiyey maxaa ku celaynaysaa sababtu waa maxay waxay dhahdeen soomaalidu sababtu waxay tahay guryahan ay u jajabiyeen horta way dhal badan yihin bay yidhahdeen carruur badan bay haystaan carruurta badanina dhibta keligood maaha ee waxa weeyaan bay dhahdeen carruurtooda ayaa waxaanay u iibinin waxay ku cayaaraan oo ku filan dabeetna guryahaygiiba ku cayaareen bay dhahdeen balade daraasaadka laydinku wado iyo idinku sa ufakeraysaan eega iyagu say ufakerayaan waxa weeyaan shirkada dhami inay tiraahdo guri dadka soomaaliyeed lagama kiraynayo sabab marka la rabana waxay leedahay guryahay dumiyaan guryaha dumintoodana waxa u sababay dhahaan carruur bay haystaan carruurtanna waxay ku cayaaraan oo ku filan baanay siinin dabeetana guryahay nagaga cayaaray that's way aanan usiinaynin ikhwati fi llah waxaa ka roonaan lahayd intaasoo qur-aan iyo xadiista inaan idin akriyo laakin macalasaf waxaan rajaynayaa un dantaan lahaa in lay gartay ama fikraddan siday ama waxaan xambaarsanaa inay la fahamteen fikradda haddaynu isla fahamnina dadka waxqabad baa ka iman kara waxaan rabaa un message ama risaala aha inaan idin soo gudbiyo idinkama muuqato inaad wada noqonaysaan intiina badan baa halkan joogaysa inta noqonaysa iyo inta joogaysaba intaa isu tagtaan ka tegayaana ha kasii fakero dadkan wuxuu uga tegi lahaa kuwa jooga ee ama kici kari waaya ama sababo kale u joogaana sidii ay meeshan wax uga noqon lahaayeen ha u fakeraan muqtaraxaadkan anigu ilaa hadda idin hayaana waxa weeyaan in la isgargaarsado oo midow la raadiyo oo nidaam fiican la yeesho oo lagu midoobi karo oo nidaamkaasi uu ka horeeyo tawciya iyo tarbiya dadka la siinayo inay wax wada lahaan karaan oo wada hadli karaan oo isfahmi karaan lagu tarbiyeynayo in lagu dadaalo guriga in la ilaaliyo oo si loo ilaaliyo haweenta wax la baro si loo ilaaliyo dadka islaamka lagu baro si loo ilaaliyo umiyada diiniga ee dadka haysata dhalinyaro iyo waayeel iyo shabaab iyo cid walba laysku dayo in laga saaro in laysku dayo abnaadeena inaynu risaaladeena u gudbino anigu taan arkaya in muuqataa waata waa laga yaabaa idinka dad badan inay islahaayeen wadaadku mala wuxuu soo wadaa takhasusaad badan qaatayo jaamacado badan galayo kuwaas aad ka dambeeyaane si ay u jirtaan aniga arrimahaas baa ii muuqda waktigaygina uu dhamaaday wallahu aclam wabilahi tawfiiq
bismi illahi raxmaan raxiim ilaahay subxaanahu watacaala ha ka abaalmariyo walaalkin sheekh mustafe muxaadarada aada ka qiimaha badneed waktiga oon ka faaidaysanayna awgood ayaa waxaan toos u geli doonaa su-aalihii su-aalahan waxaan ka bilaabayaa dhambaal ama warqad kaso ka socota dadweynaha taasoo odhanaysa su-aalaha aan soo gudbino maalin kasta kama jawaabtaane maalin kasta haddaan laga jawaabiyo su-aalaha anaa odhanaya su-aalihii maanta yimiday boqol kiiba sagaashan waa laga jawaabi doonaa sababtuna waxay tahay waxay ahaayeen su-aalo la qoray intii meesha la fadhiyey mawduucii laga hadlayeen ku saabsan laakiin su-aalo gudaha lagu soo qortay ama su-aal aan mawduuca ka baxsan oon shaqo ku lahayn in laga jawaabo waqti dadka looga qaadato maahan kow midda labaadna su-aalaha qaarkood waxaa laga jawaabaa nadwooyinka kuwa soo socda caawo kale iyo kuwii tegey marka qof kastao raalli ahow su-aashaad soo qorta haddii la sheegi waayo khasab maaha in la sheego qaal waad ku oraysaan su-aalaha iyo waqtiga ismale marka walaalayaal laakiin maanta waxaan isku dayi doonaa su-aalihii lasoo gudbiyey intii u badneyd in laga jawaabi doono waktiga la haysto su-aalaha loo haystana waa yaryahay su-aasha u horeysan ku bilaabaya waxay tahay aragnay su-aalo ugu yaraan lix toddoba su-aalooda oo hal mawduuc ku socday baan isku arurinay hal su-aal baan ka dhigi doonaa waxaana ay tahay aragnay sida loogu baahan yahay midnimo si looga baxo mawjada lagu jiro loogana badbaado degitaanka ay ummaddani degayso hadday ku socoto sida uu sheekhu sheegay marka kow ma kula tahay ma ku talinahayd ugu horreyn in kulankan hadda uu ka soo baxo ama dadku ay samaystaan bal guddi soo diraaseeya arrintaas sidii xal loogu heli lahaa kow ummaddan marka la yidhaahdo yeesha midnimo iyo urur iyo isu tag yaa hogaamin kara ma culimada aqoonyahanka mise cid kasta labo ma kula tahay in dhinaciina haddaad tihiin culamadii iyo wadaadadii aada samaysaan idinku hoggaan mar haddii aan lagu kalsoonayn cid qabiil wadda iyo calmaani iyo cidan idin ku salaysnayn afar ma leedihiin idinku culim ahaan xiriir iyo wada shaqayn iyo wax idin kulmiya oo ummaddu ay idinka dayato shan ururo badan oo soomaaliyeed ayaa jira halkan ka jira iyagoo qudhooda xalsee loogu heli lahaa midayntoodii intaasoo su-aalood waa midnimadiiba ku socotaa aadna looga hadlay qudhoodana waa la sarxaad moodaa laakiin mid markooda wuxuu sheekh ku oran lahaa baan rabaa hal mar in jawaab loo helo falyatafadal
waa dhib idinna idin haysata annanana haysata qofka soomaaliyeedna meel kasta u joogo haysata laakiin waxaan jeclahay inaan erayan hore u yihi ku celiyo oo ah mushkilad marka la rabo in la saxo guddi kama bilaabanto qura mushkilad markaad rabtaan inaad saxdaan waa inaad isku daydaan marka hore buxuus cilmiya inaad samaysaan dadkiinan wax aqoonta ama ixsaa'iyaad ama tirakoobyo ama mushkilaadka idan haysta inaad ururin kartaan tafsiiri kartaan sharxi kartaan cillayn kartaan dabeetana nataa'ij ka koobi kartaan oo ka soo saari kartaan kaasi waa midda koowaad waa midda labaad ee daraasaadka marka samaysaan waa inaad isku daydaan in aad dadweynihiini u bandhigi kartaan oo ka dhaadhicin kartaan waayo dadku waxaanay kula garanaynin kula qaadan maayaan de intayna masalan intiina halkan fadhida waxaa laga yaabaa inaanu anigu wax sharxay waxyaabaha ka fakerayseen oo aydan sidaan u arkaynin inaan bidhaamiyey waxyaaba inay maskaxdeena ka guuxayaan iminka waxa laga yaaba hadeer markaa timi iyo imika inaan maskaxdaadu si u fakeraynin sababtu waa maxay bini aadamku mar kastoo macluumaad dheeraada uu helaba afkaartiisu dee si uu fakeraya waxba iska bedelahay ila fikraddu waxay ka timaadaa waxaad garanaysa uune sidaa daraaddeed haddii intiinana halkan ku daboolaataan dadkiina in wadanka sidaa ugu kala fiqsao saa ahaado aad tidhahdaan dadweyne o urur baanu idin haynaa kaalaya oo guddaa masaajidka laga soo sameeyey de wax soconaya maaha waxay ahayd in daraasaadkaasi markaad samaysaan ay isku daydaan ummaddu meel kastoo ay joogto sidii a u qancin kari lahaydeen ee afkaartan ugu badhagi kari lahaydeen a u mari lahaydeen daraasaadkiinaasi inay u muuqdaan gudiyadiinii iyo sidii wax loo samayn karayay iyo sistemadii waxaan xejin kari lahayna abuuri kartaan waxaan uga jeedaa un waxa qimada marka ugu horeysa laga bilaabo had iyo goor u fiirsiga loo fiirsadaa yaraado markiiba way dumaan laakiin waxa haddaa ku tanabuhdeen tallaabaadka koowaad bilaabo oo qaado oo systemkiina raaco oo haddaad doonaysaan masaajidka inay guddi ka samaysataan bal dadkii tawciyo gelisa ama waxbaadha ama guddi xataa dadka waxbaadhi karaa wax u dirta ama waa idin banaantay masale anigu waxaa idin tilmaamaya masalan tajriba yaroo fudud norway baan deganay norway ururada dee soomaaliya ka jira waa ka jiraan ee jabahaad kale waxaasi oo dhan wadaadada laga yaabo inay meelaha kala joogjoogaan kala noocyadina waa ka jiraan laakin biidn illahi tacaala ilaahay fadligii subxaana watacaala ugu horeyn mar labaadna bijuhdi alikhwa iyo sheekha sheekh cumar la idhaha ilaha ka abaalmariye juhdigiisa waxaa noo suurto gashay inaanu nidhaahno soomaaliya adigoo nin waliba jaaliyadaadi aad ka tirsantay kii somaliland somalilandiisa u ahaado golobta kii caydi taageeraya caydidkiisa u taageero kii s s d f kii meel kale nin waliba bal halkiisa isagoo meelihiini jaaliyaadka oo dham idiin furan yihin ma suurtagaltay inaynu barorta diinta isku biirsano salaada inaynu meel ku wada tukano oo hadday duruus diini jirto meel caruurta miyuu jiraa qur-aan somalilandiisa ama caydiidiisa ama caynkaasi so qur-aankii un maaha caruurteena bal malcaamad keliya inaynu u wada yeelan karno qur-aanka ay meel ku wada dhigan karayaan masaajidka salaadaha jumcada iyo jamaacaadka aynu ku wada tukan karno waxaa noo suurtooday soomaali bikulli awaa'ifiha inay member ka wada noqoto hal masaajid hal masjid oo quraan wada leenay jabahadkeedu member bay ka yihin wadaadadayadoo dhamina member bay ka yihin masaajidkaasaana noo qabto danaha iyaga islaamiga ah ilaa xad dadka iyaga si aanu waxu fahamsino xataa khudbada jimca af soomaliaanu ku akrina salaadana waanu ku tukanaa duruustana waanu ku akrisanaa dumarka iyaguna way ku akristaan caruurta iyadu way ku akristaan nin walibana wuu keenaa haddana waxaan isku dayeynaa bal tallaabadaa hore ku guulaysanee war bal mid labaad suurtagal mata inaynu kan yaro ballaadhina haddaba bal markas weyn oo waxyaabo kale inoo qaban karaa inaanu ka dhigi karno oo meel gadan karno hamigu hadda wuxuu joogaa inaanu abuuro mashruuc afar milyan oo karowna ku baxayaan inaanu samayn karno oo aanu meeshaasi ke ka abuurno bidaayaadkii fikradda iyo qaabkay u shaqayn lahayd waanu dhigna waananu ku tallaabsanaynaa wixii waxtare aanu halka ka helana waanu yeeli idina male waanu idiin soo gudbi un dee waayo soomaalida norway degan oo dhami waxay ku qorantahay registrationka dawladda saddex kun iyo afar boqol inta soomaalinimo ku dhiiban saddex kun iyo afar boqol oo qof ma badna haddana waanu fikeraynaa inaanu hore tallaabo uqaadno waxaan uga jeedaa haddii caqliga ay fikraddu gasho oo aragtida ay isla aragtaan oo isku qancin kartaan oo dadweynihiina ku qancin kartaan hore wuu socon karaa saa daraaddeed annagoo aan waxba isku mashquulin soomaalida gudaha iyo jabahaadkeeda ma la midayn karaa bal kuwa ku heelan iyo wadaadada ku heelan iyo dadka jooga waxaa ka qabtaan inagu waxaanu ku heelannahay bal dadka yare oo isla wada degan inay qur-aanka wada dhigtaan caruurtanna laga wada ilaaliyo diskooga waayo dhammaantood waan isku wawadabsanay jabhad kasta ah oo inaan inanku diskooga kaa gelin inaanu intaa ku wada guulaysano oo bal taa hore wada wadno ayaanu ka wada fikeraynaa marka waar wixiina heereeyo istab istab ka dhigo horusocod u sameeyo tallaabsada wallahu aclam
jasakallahu khayra su-aasha soo socota waxay tahay isla midnimadiiba ku socotaa iyo xalalkii uu soo darxiyo mustafa waxaana ay tahay midnimo kasta waxaad moodaa inay cudur ku tahay khilaafka ka dhexeeya dadkii oo xagga qabiilka ku salaysan iyo culimada nafsigeeda iyo xarakaadka khilaafaadka dhex yaalla marka kuwa nafsigooda sidee baa xal loogu heli karaa sheekh
anu de aragtideedii waan tilmaamo waxaan idin tilmaamay urur masalan sida loo samayn karo mukawanaadku uu baahan yahay nidaam kamida kamida falsafa ijtimaaciya ama dadku inu wax wada yeesheen laga dhaadhicin karo ee kamida urur baan kamid ahay macnaheedu ma aha meel kastoo aad tagto inuu ururkaadu noqdo ka jira ee waa inuu noqdaa wixii dadka islaamkiisa iyo diintiisa usali inay jiraan inaad dadka urur ku qabto waayo ururka waxaad u samaysatay sama inaad dad wax u qabato wax kalaad usamaysatay anu de aragtideedii waan tilmaamo waxaan idin tilmaamay urur masalan sida loo samayn karo mukawanaadku uu baahan yahay nidaam kamida kamida falsafa ijtimaaciya ama dadku inu wax wada yeesheen laga dhaadhicin karo ee kamida urur baan kamid ahay macnaheedu ma aha meel kastoo aad tagto inuu ururkaadu noqdo ka jira ee waa inuu noqdaa wixii dadka islaamkiisa iyo diintiisa usali inay jiraan inaad dadka urur ku qabto waayo ururka waxaad u samaysatay sooma inaad dad wax u qabato wax kalaad usamaysatay inaad ilaahay ku caabuddo ama alla ugu dhawaato ama dad wax ugu qabato aad usamaysatay haddii waxaqabadkii la helayo maqasab baa inuu ururkaagu dhakada ka fuulo waa inaan qasab noqonin ila waxa marka horeba aad u socotay in wax la qabtaabay ahayd waxaqabadkii hadduu suurtoobayo in dadku ay ka dhex arkaan ururkaagu inuu ku dhex jiro meeshaasi qasab maaha ee waxa qasaba inaad garatid waxqabadkii aada u baahnayd inuu yahay ka la helayo in badanna si ay taasi u fududaato oo aan dadka laga dhex arag marka hore nidaamka wax ku wada yeelanaysaan xoog u daraaseeya waa inuu noqdaa kalsoonidii koowaad waxaad siinaysaa systemkani inuu yahay system aan lagugu xadi karin waxna lagu maamuli karo soconna kara laakiin haddaad systemka shaki ka qabto qofkana waa adagtay si aad usii aamintaa soomaalina dee sideedba dhibaatada ugu weyn imika haysata waxaa kamid ah siqa la-aan cadamu siqa kalsoonidii baa dadka ka luntay markaa dadkii inay waxqabsadaan way ogol yihiin laakiin qof kasta wuxuu bay isleeyahy war armu ku dhacaa waayo wuxuu ogayay kuwii horeba inay soo dhaceen marka wadaad iyo waabiinba qofku wuxuunbu is odhanaya soomaaliyeed xanuun ku dhacay bulshada weeyaan oo dhibaatadii ay dhaxal siisay inaanu qofku cidnaba aaminin wuxuu doona ha noqdee cidduu ugu fiican yahy waa cidduu yidhaha ninkaa hebel sharan uu kuma ogi laakin taskiya intaa ka badan inuu siiyo lagama yaabo marka waxaan odhan lahaa dee wadadu way dheertay caqabaadna way jirayaan dee haddaad doonaysaan intaas ka fadhfadhidaan inuu xal cirka ka yimaado idiin iman maayo kuwa waxaa isbilaabaane way ceeboobi waa lamaagi waa laakin wuxun baan idiin sheegaya war waxba ceeb ha ka baqanine soomaalidu ceebta maba record garayse xataa haddaad maalmaha hore kufto way iska ilaabi doonaano maalmaha dambe unbay saxmiye dadaal oo juhdi la yimaada wallahu aclam jazaaka allahu khayran hawliya soomaaliyeed baa waxay soo qortay su-aal ah inay carruurta mushkilada ka haysato t v-gii oo laga ken leeyahay marka waxay leedahay ma haysaan sheekow xal arrinta t v-ga ah oo carruurta ma haysaan cajalado islaami oo ay kaga maarmi karaan t v-gii taana kulleyto maktabadaha iyo qeybaha hayaan bal su-aasha iyo codsiga gudbin doonaa sheeka kudhiisan wuxuu ka odhan lahaadan gudbinayaa
waxba kama odhanay waati shalay uu ka hadlayay sheekii ka warramayay tarbiyadu waxaan ka idhaahdo dee cusub ma garanayo kolleybana ma jiro cajirad kastoo aad keentaa t v-ga ma bedeli karto waayo t v-ga waa program dhan oo si u salaysan cajirad yaro muxaadaraa ama hal kartoon markuu inagu daawada ka daali un dayla adigu waxaa gusmada wa socdaane waa xabadaad mar soo karaysa ama caynkane marka inaad si kale wax u farsamaysa mooyaane inta badanna waxaan ogahay inagu markaynu usuushii tarbiyada xamili kari weynay qaadi kari weynay inaynu carruurta t v-ga inaynu ka cabanayno inta badan inagaa ku sallaxna waayo waxaanu ogahay odaygu markuu shaqo tago ama islaamtu iskuol tagta ee guriga la yimaado iyadoo laiska daalayo kuwii yaraabuuqaane qayliyaane halkan inogashid baa la yidhaha t v-ga inaga daawadaane kartoonka uge kii ahaa kartoonka marka ilmuhuba adductionkan uu ku sameeyey hadaa kartoonka marka hore ugeeyey oo bahalkan xooggan u baray si aad iskaga jeediso adigu janis aad uheshid laakin waxay ahayd inaad isku daydid inaad isaga janis uheshid inaad ilmahan u sheekaysid oo tusaale quraan siinaya bal waxaad ku daydaa markaad guriga timaado de inaydan garanayno waan ka cabsanayaame ilmahaaga bal inaad uga sheekayso sheeke soomaaligii xoolaha markay carruurta soo hoyso ee la rabo inaanay caanaha ka seexanin maxaa la samayn jiray ayeeyooyinka iyo islaamaha bay carruurta yarinta hareeraha kasoo galaan bay u sheekey jireen islaamu bara waxaan baa dhacay sheekadaa tarbiyaday bixinaysay bal noocay doonaysaba ha noqoto ama dad qalato ha noqoto ama wax kale ha noqoto ama libaax ha noqotee carruurtaa sheekadaa waa lagu wadi jiray waxay ahayd qaab loogu talagalay in ilmahan waktiga laga qaado inta xooluhu ay si fiican u godlanayaan ee caanuhu usoo loo soolisa inay ka seexanin caanahooda ayay iyadaase u sheekayn jirtay oo wax ku akrido hadhown baa iyagoo soo jeeda caanahooda markay cabaan baa la odhan jiray wada seexda yani waxay ogolaan inay wakti carruurtooda siiyaan islaantaasi waxay guriga u joogtay inay ilmaheeda wakti siiso oo saacad laba saac ay sheekayso ma jiraa midkiin ogol inuu saacad carruurtiisa u sheekeeyo haddaanad ogolayn markaa t v-ga de u helaya haddaanad adigu ogolayn inaad saacad wuxuun isaga akrido oo u sheekaysid oo madadaalsid oo la cayaartid oo la boodbood war nabi maxamed alayhi salaatu wasalaam axaadiista saa ka sugan intuu u guurguurto saaxibulisaabas uu sheegaya hareera ay ka fuulaan ayuu lahaa nicma al- nicma alcidlu antuma wa nicma aljamalu jamalukuma dheelitirayaalla dheelitirayaashiina laba yaryar intay hareera ka fuuleen ayuu lahaa dheelitirayaalla oo na- awrku markuu dheelinayo inta yara kuusana dhinaca laga saaro dheelitirana labadiinnan baa u fiican awrna awrkiinan baa u fiican bu nebi maxamed la isaga awr isaga dhigayo carruurta yarara ay fuushanay marka haddaydan ogolayn inaa awr iska dhigtaan ama carruurta cayaarsiisaan ama caynkan dee t v-gu waa laabud ama adigu waa inaad wax keentaa ama dee ogolaataa
su-aasha ugu dambayn doontaa haddayna midi ka dambayn waxay tahay sheekh mustafe waxaa bilaabmay inay soomaalida bilowday caruurta in la yareeyo laguna gabado waan kala korinayaa waxaa laga yaabaa inuusan afar sano wax dhalin bal ka tale arrintaa fadlan
in badan badan baa masaladan wax laga weydiiyey lakin waxaa odhan laha masaladan qofkay gaar u haysataa hawtada caalim culamada muslimiinta kamid ah weydiiyey waxba yaan la soo celcelin allahu aclam
gabagabadii marka waxaan kusoo xirayaa su-aal ah aan su-aal ahayn laakiin dadka iyo habkay ufadhiyaan iyo habka wax looga faaidaysto muxaadarooyinka iyo waxa ka dambeeya ku saabsan waxaa lagu leeyahay su-aaluhu sheekh mustafe runtii soomaalidu waxay leedahay dhago ay wax ku dhagaystaan laakiin dhagahaasi waxay shaqeeyaan inta ay inta isla fadhiyaan haddaba dhegtaas fadhiga wax ku maqashay ee markay fadhiga ka kacdo ka kacdo wixii laga hadlayay ma leedahay hab kale oo wax loogu sheego
waa dhibaato jirta bini aadamkan iminka iska joogana weelayntiisuba way iska yaraatay mana garanayo kolley anigu xal aan sheego oo badan oo aan tilmaamo laakiin waxaan odhan lahaa un qofka bini aadamka inuu go-aan yeesho oo weliba go-aan camaliya yeesho aada u fiican qofku inuu wax fahmaa way fududay laakiin wuxuu fahmay inuu istimraariyo masalan usuulu tarbiya inaad cilmiga tarbiyada barataa way sahlantay waayo waa cilmi qoran oo dee wixiisa oo u baahan laakiin inaad dabaqdaa ma fududa inaad istimraariya ula timaadid ilmahaaga maalin aad ku tidhahda waxaasi way xun yihiin way fududay ama hal maalin inaad yeelyeesho u carruurayso la cayaartida way fududay laakiin in xiisadi kaa goodo saacad oo maalin walba aad waxaa samaysaa waa wax u baahan inaad adiga laftaada isku tarbiyayso oo mumaarasa samayso marka waxaan idinkula dardaarmi lahaa un waxaad dhegaysataan inaad dhaqan u bedeli kartaan isku daya mumaarasa inaydi ka noqoto ama wax aad tajribaysaan oo bilowdaan iskuna daya waxa aad dhegaysataan qoraal inaad ku samayn kartaan qofka bini aadamkii matalan inuu dheg qura wax ka maqla waa nooc wax lagu fahmaa laakiin mar kastoo ay korodho adawaadka qofka wax fahamsiiya raadku shaygaasi maskaxda qofka ku yeesha uu sii bataa haddaad cajalad rikood ka dhegaysato waa si wax loo fahmo haddaad se ii timaado ay dhegaysato waa si labaadee wax loo fahmo waayo waad i arkaysaa araggaad i arkaysaa wuxuu kordhinayaa indhahaagu waxbay iiga kaa sheegayaan aniga dareenkayga ku saabsan hadalkayga iyo dhaqdhaqaaqayga iyo wejigayga iyo saan u hadlayana cadhaysanayno quslay waxaan sheegaya waa si wax laiga fahmi karo marka indhahaaguna wax fahamka waxbay ku kordhinayaan haddaad wax qoraysana shay kalea sii kordhayo oo adawaad kalea sii isticmaashay marka waxa wax lagu fahmana bal sii kordhiya oo qoraal iyo raacraac iyo akhris iyo wax kusii dara inaad dhaqan gelisaanna kusii dayo waa shay ilaalin kara inaad wixii xifdii karto nusuusta masalan iminka nin kastoo wadaada haddaan weydiino intiina halka fadhida waxa laga yaaba kitaab alxaj inaa wada akrideen laakin maanta haddii xajka layna geeyo in yar baa xaji karaysa waar awal muna iyo musdalifa tee horreysay unba t waayo weligaaba muna iyo musdalifa la baraa mooyaane ma tegino maad akrin waayo practical baan usamay laakin salaada waxaa laga yaabaa qof waliba intaasoo goor buu sameeyey maadaama uu sameeyey maskaxdiisi way ku raacsoqday oo si fiican buu fahmaya waxaan uga jeedaa markaa wixii theoretical loo qaataa maskaxda raadkay ku reebaan dee mala maskaxda way galaane maxay odhan jireen soo celinteeda adkaata marka inaad soo celisaa way iska yara adag tahay laakin haddii aa mumaarasa ku dartaan insha allahu waxaan rajaynayaa inaad xifdihi kartaan wallahu aclam